doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo dheergaradka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaan diradda ku saaraynaa sidee dhallinyarada horseed ugu noqon karaan dib u soo celinta bilicda caasimadda waxaan ka yeelan doonnaa falanqayn ay marti inoogu yihiin cabdisataar carabow siraad maxamed oo loo yaqaano maamu ogaaso iyo maxamed macalin aadan barwaani oo dhammaan ku midaysan olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay u qabtaan farsamada waa ibraahim cali soo saaris iyo tabintuna oo anigoo maxamed qadir cabdi ah soo dhowaada saaxiibayaal hagaag muqdisho oo mar hanatay caasimadda ugu muunada qurxoon dhigeeda afrika ayaa meesha ka baxday markii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya ee uu majraha u hayay maxamed siyaad barre waxayna ka mid noqotay kuwa ugu liita xagga nadaafadda meelaha ilqabadka leh sida goobaha dalxiiska sida xeebaha gaar ahaan tanliido sanadka hor waxaa ka bilowday ololo nadaafadeed oo ay horseed u yihiin dhallinyaro aqoon-yahano ah ololahaas oo aan keliya ku koobnayn howlo nadaafadeed balse ay la socoto wacyigelin joogto ah oo la siiyo dadka si ay qashinka u geeyaan goobaha loogu talagalay haddaba sidee loo ballaarin karaa ololahan maxay tahay caqabadaha haysta sideese da-yartu kaalin wax ku olaha uga qaadan karaan weydiimaha iyo kuwo kale ayaan hordhigay cabdisataar carabow maxamed macalin aadan barawaani iyo maamo ogaaso oo dhammaan ku midaysan ololaha nadaafadeed marka hore waxaan jeclahay inaan ku bilaabo ustaad cabdisataar maxaa kugu dhaliya inaad aasaasto barnaamijkan sanad jirsaday ee ololaha nadaafadda xeebta liido run ahaantii waa su-aal aada muhiimsan adiga iyo bahda radio himila aad ayaa idinku ammaanaynaa oo mar walba diirada saaro arrimaha la xiriiro deegaanka run ahaantii barnaamijkan waxaan ugu dhaliyay markaan aragnay in dadkii isticmaalka waxyaabaha lidku ah deegaanka ay aada u isticmaalayaan iyo wasaqdii magaalada oo sii kordhayso ayaa waxaan go-aansanay in aan helno magaalo nadiifa ama inaan ku noolaano magaalo wasaqa markaasa waxaan go-aansan muraayadii dalkan laga arkaayo ee dadka intooda badan halka iskugu tagaan in xeebtii aan nadaafadda aan ka bilaabno si shumacaas yara xeebta kaga soo daarna meel walba u gaaro hadday noqon lahayd goobaha waxbarashada meelaha danta guud iyo goob walba oo dalkeena ka mid ah usaad barwaani sidee ee idinkugu suura gashay inaad heshaan dad idinkala qayb qaata barnaamijka aada umahadsan tahay maxamed qadar adiga iyo radio hemilo runtii barnaamijkan injineer abstar habeenkii ugu horeysay uu soo bostgareey u dhahay waxaan rabnaa inaan bilowno beach clean up nadaafadda xeebta ayaa nagala qeybgalaya waxaan ku nimid lix qofood oo soo ajiibtay barnaamijkaas mana aanaan filayn sida uu u ballaartay hadda inuu noqonayo laakiin qadarta ilaahay markii aan barnaamijka bilaabeynay waxaan ku talagalnay inaan sawirro yaryar iska qaadno mobiiladeenna ku qaadno kadibna hawshii aan qabanay oo aan u arkin annaga inay hawl iska yar oo tahay ayaan la wadaagnay saaxiibadeeni baraha bulshada annagoo dhiiri gelinayna dabcan bulshada soomaaliyeed inaysan ku tuurin qashinka iyo waxyaabaha lamidka ah xeebta falcelintii ka dhalatay markaa waxay noqotay wax annaga laftirkeenna runtii aada iyo aada noogu noqotay yani dhiirgelin weyn halkaasayna dadka intooda badan naga soo raaceen iyagoo dhahaya barnaamijkan aa bilowdan waxaan rabnaa inaan kusoo biirno marba si tartiib tartiiba ayay marka usoo kordhaayeen taasayna ahayd runtii waxaa dhiirgelinta weyn sii siiyey ilaa maanta aan joogno in uu sanad jirsado ololihii waxaan ku laabanayaa ustaad cabsitaar ustaad cabsitaar maxay ahaayeen caqabadihii idinkugu adkaa markii uu barnaamijkan bilowga ahaa runtii caqabada aada u badan ayaan ayaa jiray marka barnaamijka aan bilaabayna horta wacyiga bulshadu aada u liitay oo la yaaban in xeeb la nadiifiyo oo bulshadeena aada la yaabaneed sidoo kale waxyaabaha aadka caqabadaha aan, ah, nagala hor aan naga hor imaado waxaa ka mid ahay dadka xeebaha dhinacyadooda ku ganacsada in qashinkii in ay iska soo nadiifiyaan inay xeebta ku shubi jireen ee muddooyin sanooyin badan ay qabatameen ee adkeed inay si sahlan u fahansiin in qashinka dhibaato ku tahay xeebta in lagu shubin Eh, sidoo kale caqabadaha kala kulanna waxaa ka mid ah dad badan oo ah waqti dheer nagu qaatay qashinka eh, inay ay duugi jireen ay u maleeyaan inay inay eh, qashinka haddii la duugo inuu sidaa nadaafad lagu sameeyey marka wacyigelin guud aan sameynay dadku way nala fahmeen laakiin caqabado badan aan la soo koobi karin ahayd sidoo kale caqabadaha ugu waaweyn ah halkaa kala kulan waxaa ka mid ahayd een, hoteelada hareeraha ganacsiga kuleh een, xeebaha inay badanaa isticmaalaan take awayda taasoo dhibaato weyn u ah xeebtii marashii la nadiifiyo iyo dabeysha inta soo qaada keenayso laakiin waayadan dambe way nala fahmeen isbedel badan aa jiro laakiin caqabadaha way badnaayeen Een, dadkii een, inta badan eh, arrimo saan oo kale marka la sameynayo eh, w- yacni dadka xeebaha nadiifiyo waxaa loo arkaa dad yani maskaxaan aan fiyoobeyn waxay leeyihin xeebta aada u ballaaran sidee loo nadiifi karaa laakiin maanta way arkaya caqabadaha marka ugu uga adkaa waxay ahayn dadka bul- bulshada wacyigooda aada u hooste u hooseeyo ayna fahansanin waxa aan sameynin laakiin maanta dadkii nala yaabanay ayaa qayb ka ah shaqada nala shaqeynaya Eh, waa mahadsantahay imaam ugaasaan siina eh, imaam ugaaso bilooyin dhowr ah ayaad ka qayb qaadanaysaa adiga iyo qaar ka mid ah caruurta aad xanaanayso maxaa idinku dhaliyay inaad si wada jir ah eh, ugu soo biirtaan ololaha nadaafadda xeebta liido بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن آذن إذن كو محيتو مهد علينا بهذا هميلو راديو هميلو ما شاء الله وحاتيهن ضد أتا دلن يراء وأتاغن محيتو عيقلين إيو كابد بلشدان إيه الحمد لله قيبا كرنهاي إن أولولهان kusoo biirida waxaa nagu dhaliya wax kastoo wanaagsan waa inaan maxay waa nagu waajib inaan ka qayb qaadano Een, dad dhalinyaradan aan hadda la joogo oo maamada aan u ahay meesha aan maxay ahayd aan iskala shaqeyno ee ayaga een, waxay u tahay een, dhinacyo badan markay u taabato anaga kasii kasii faa'iido badan ayaga faa'iidadooda waxaan uga sii faa'iido badanahay aniga waxay ii tahay tarbiyo ay ii tahay Een, ilmaha aniga hadda aan haayo waa ilmihii een, meeshaas qaarkood ay joogi jireen maantana maxay waxay diyaar u yihiin in maxay ahaytood shalay cirbadihii iyo wax kasta ay ku tuuri jireen iyo qashinkii oo dhan maantana waxay diyaar u yihiin inay nadaafadii ka qayb qaataan oo ay magaalada ay bilicdeeda ay ka shaqeeyaan marka waxa igu dhaliya waxaan aada u jecelahay een, arrimaha bulshada iyo iskaa wax u qabsada isxilqaanka oo aada noogu yar waxaad moodaa in isxilqaan iyo iskaa wax u qabso ay magaalada magaaladan ay ku yar tahay magaalada boqolkiiba toddobaatan iyo samti waa dhalinyaro haddana maxay ahaytood een, waxaa dareemay in wacyigelin ayna jirin ilmihii lagu- dhalinyarada lagu wacyigeliyay in maxay ahaytood ay ugu yaraan dariiqa ay qashin ay ka qaadaan Ma had- shaqadaas hadda anaga aan wadno dhalinyaraa agteena balooni ku dhesha dhalinyaraha socoto Een, kan ugu fiican waa kan aa ka nabadgesh kii kale wuxuu ku leeyahy igu sawir waaye marka maxay ahaytood wacyigelintaas aa maxay ahaytood aniga waxay ii tahay wax weyn ay ii tahay iyo maxay ahaytood tarbiyadaas ilmihii oo ay baranayaan inay iskaa wax u qabso wax u sameeyaan waxa aan la yaabaa waxay tahay magaaladan aan joogno hadda dhalinyaradii ama maxay ahayd aaminsaneen inay maxay ahayd tabarucaad sameeyaan oo waqtigooda waqti ka soo hara intay fadhi ku dir fadhi lahaayeen ay maxay ahaytood wadanka wax ugu qabtaan Een, em, haddii la dhaho maxay ahaytood isxilqaankaas iyo arrimaha bulshada haddii la dhaho shaqada wadarta ah iyo waxa dadka ka wada dhexeeya faa-iidada ka imaato shaqsina waa gaartaa marka meelahaas hadda adduunyadan horumarto arkeena quruxdeeda dadkooda iyo dhalinyaradooda ayagaa sameyseen waxaa arkaya qof oo een, shaqadii ka waayeelooba oo gaboobay oo toddobaatan jiro iyo samti oo dowladii hoose warqad u qoranaya ama iskooladii meelihii weydiisanaya kambaniyadii waxaan rabaa inaan si mutatawacnimo ah u shaqeeyo iskaa wax qabsa u shaqeeyo wiigi laba mar saddex saddex mar laba mar ma heli karaa inaan shaqeeyo oo meelaha qaar la leeyahay dadkaan ugu badan laakiin meeshan bilcakis waaye qof way yar tahay magaaladan dan maxay tood guud u taagan oo iskaa wax u qabso u taagan oo maxay ahayd tood aada arkaysidoo magaalada wax ka qabanayso magaalada nadiifinayso ugu yaraan ana- ani waxaan dhahaa caaga aada wax ku cabtay ee qof kastoo soomaaliya hore u qaat meel la tiigso dowladda hoosena waxaan weydiisanahay inay sameeyaan meelo loogu talagalay maxay ahayd tood qashimada yaryar ee lagu rido maam ogaaso markaan ka nimaadno adiga iyo caruurtaada wax idinku dhiirigeliyey ka qayb galka ololaha nadaafadda markii hore sidee ku ogaatay in ololahan uu jiro meediyada alxamdulilah meediyada oo idinka aad ka mid tihiin wax badan ay sahashaa waa seef laba laba af leh kheyr iyo iyo sharba marka kheyrkeedaasaan meediyada aan ka dhex ogaaday waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan siiyo usaad barwaani marka la fiiriyo dadka inta badan baraha bulshada ayay idinkala arkeen oo ay aada ugala socdeen marka kaalin inteeleeg marka ayuu baraha bulshadu ku lahaa inay idinku soo biiraan dad badan bismillahi raxmaan raxiim wallahi waxaan isleeyahay maxamedow runtii sida maam ogaasana ay sheegtay barahaas bulshada iyo meediyaha qeybihiisa kala duwanba kaalin weyn ayuu ku lahaa kor u qaadidda hawshaan inay baahdo iyo wacyiga bulshada inay qeyb weyn ka qaataan runtii dadka meesha isugu imaanaya oo sida aan kuu sheegay lix qofood markii hore ku bilowday tiro kasta oo ay gaaraan haddii fariintoodaas aysan gaari lahayn kumanaan kun ee dalka iyo dibadda jooga isticmaalka baraha bulshada iyo meediyaha kale runtii aad qeybta ka tihiin aadka noola shaqeeya aysan jiri lahayn aaday u adkaan lahayd in fariintaas ay bulshadu gaarto ama dad kala duwan oo kusoo biiraa la helo waxaan isleeyahay udub dhexaad ayay u ahayd baahinta iyo isticmaalka baraha bulshadaba fariintan inay bulsho badan gaarto runtii dhiirgelintooda iyo ducadoodan isleeyahay qeyb weyn way ka ahayd in ololahani commitmentigiisa iyo joogteyntiisa uu halkan soo gaaro waxaan siinayaa usaa cabsataar marka laga yimaado dadka lixaadkooda uu alle u dhameeyey waxaa jira in kale oo lixaadkooda uu kala dhiman yahay haddana ka qayb qaata barnaamijkan bal sharaxaad inaga sii sida aada isku hesheen dadkaasi runtii shaqa shaqo walba marka la qabanayo waxyaaba qurux badan ayaa ku arkaysaa annagoo isticmaalayn baraha bulshada ayay dhallinyaradan baahida gaarka qaba ay naga soo raaceen waxaana meeshaan ku ogaanay in dadka baahida gaarka qaba inay u baahan yihiin in dhallinyarada kale waxay qabanayaan adeegyado kale in laga qaybgeliyo oo xooggii maskaxdii iyo energy-gaba inta badan ay hayaan kadib markay naga soo ogaadeen baraha bulshada ayaa maalmihii koowaad ay nagala soo qayb galeen ayaa waxaan ka codsan in iska joogaan ay gurigooda joogaan marka haddana maanta iyagaa lafdhabar u ah oo howlihii inta badan maxaa lahaay jimcooyinka badankoodba hogaamiyo agaasimaan laakiin waxay naga soo raaceen baraha bulshada waxaan dhahnaa yacni qof walba bulshadiisa waa u muhiima in laga faa'iidaysto hadday baahiyo gaar qabaan iyo hadday qabinbo in bulshada ay taxgeliyaan ay adeegyada ama maxaa lahaay barnaamijyada caadiga in laga soo qaybgeliyo waxayna noo noqdeen hadda astaan oo dadka inta badan maxaa lahay aada u xiiseynayan dadkii markay arkaan dad baahida gaarka qabo oo howshan qabanaya waxay ku dhiiranayaan inay shaqada ay qabanayaan ka badan ay qabtaan imaadaan astaan wanaagsanay noo ahaayeen waxaa tusaale ka mid ahay nin adeero lagu magacaabo jeelani oo beryihii hore noo imaanaya asiga oo gaariyada isticmaalaya oo noogu dadka baahida gaarka lagu qabo ay isticmaalaan runtii dhalinyaradii iyo hal abuurkoodan wuxuu keenay in facilitiga ama adeegii gaari u fudeynayo loo iibiyo muddo yaroo kooban aada u qurux badan sida baraha bulshada macluumaad ka heshiin laakiin lafdhabar ay u yihiin aniga mar walba waxaa ku talinaa dadka baahida gaarka qaban inaa la siiyo masraxa hadday noqon lahayd qeybaha kala duwan ee bulshada waa xoog waana maskax u baahan in laga faa'iidaysto usaad barwaani keliya nadaafad miyaad qabataan mise howlo kale oo daba socda ololaha ayaa jira bismillahi raxmaan raxiim runtii nadaafadda keligeed macno weyn maba sameyn lahayn haddii uusan barnaamijku wadan lahayn aragtiyo ka dheeri ah hawsha nadaafadda keliya waxa noogu weyn ee aan rabnay inaan sameyno runtiina aan isleenahay guusha ugu weyn waa waa ku gaarteen waxaa waaye inaan waxweyn ka bedelin sida uu sacbistaan injin abstar sheegay wacyiga bulshada annaga meeshaan u soconay ugu weynna waxay ahayd in ilaahay subxaana watacaala hadduu noo fududeeyo uu isbedelo wacyiga bulshada xeebtaas ama ha ha noqdaan kuwa ku ganacsanaya ama ha noqdaan kuwa imaanaya waxaan isleenahay maanta wax weyn ayaa ayaa iska bedelay si joogto ah ayayna ugu dhinac socotaa marka la sameynayo hawsha nadaafadda waxaa jira tiim kale oo ka mid ah howlwadeenada ololaha oo sameeya wacyigelinta dadka xeebta yimaada iyo dadka ku ganacsada hareeraha waddada intaba oo la gaarsiiyey in qashinka aysan ku tuurin kan yaala inay nagala shaqeeyaan inay qaadaan mararka qaarkood haweenka hareeraha xeebta ku ganacsada waxaan siinaa bacaha iyo agabka lagu lagu lagu lagu aruuriyay qashinka oo qaarkood iyaga ay codsanayaan oo idhahayaan annagana na siiya annaga aan samayno inaan wax ka aruurino waxaa laga yaabaa marka bacaha annaga aan aruurinay kuwo la mid ah inaan ka qaadno ee goobahooda agtooda runtiina waxaan isleenahay markii aan bilaabaynana aan ogeyn inay qeyb weyn oo qashinkan ka mid ah ay iyaga marka hore ka imaan jireen Ee, waxaa qeyb weyn ka ah dadka qaarkood nala soo xiriiro oo ku dhahaya ee, marka aan tagnay xeebta dabcan sida aan wada naqaano jamcooyinka oo kale weekendiska waxay kamid yihiin xilliyada ay dadka dhalinyarada ah u damashaa tagaan marka waxay kuleeyihiin markaan tagnay xeebtii oo nadiif ah waa u quuri weyn in caagadihii iyo takeawayskii aan wadanay inaan ku tuurno codada noo soo duubaan markaas waxay leeyihiin niyahow maadaama aan nadiifiseen howl fiican aan qabateen caagii aan qaatay ee aan ka qaatay maqaayada aan ah, shaaha ka cabay ee, hadda waxaan kula soo noqday gurigaygii ama waxaan kula soo noqday gaarigaygii waa u qoori waa inaan meesha ku tuuro dabcan waxaan isleenahay waxaas ma jiri jirin awal waxaa kaloo jira hadda olole ee, ololeheen qayb ka mid ah ah oo aan rabnay inay bulshada nagala qayb qaataan oo la dhaho ugu yaraan hal qashin ka qaad xeebta yani dadka soo damashaa tagaya laftirkeeda waxaan u sheegnaa haddii aadan sideenoo kale weelal iyo agab a wax ku qaada xataa aadan awoodin waxaa samaysaa hal shay qaad marka haddii ay yimaadaan kun qofood oo kun shay ay qaadaan wax weynaa xeebta iska bedelaya intaas waxaa dheer in fariinteenii ay dhaaftay xeebta liido oo dabcan ay jiraan magaalooyin kale oo dalka ah oo ay ka socdaan fariimaha iyo howlaha nadaafadda ah sida webiyaha webiyada hareerahooda iyo xeebaha dabcan dadkaas wada shaqayn iyo ayaa nagala dhexaysa qaarkood halkaana wax uga dirnaa qayb qayb ka mid a agabka ay nadaafadda u isticmaalayaan runtiina dhiirigelinay naga mudan yihiin walaalaha beledweyne joogoo kale ayaa ka mid ahaa oo hawshas qabtay baydhab oo kale ayaa ka mid ahayd magaalooyinka hadda aan aan aan aan runtii isku xirannahay ee howlaha nadaafadda ayagana ka shaqeey waxaana jecelnahay inay gaaraan magaalooyin kale marka hawsha nadaafadda keliya ma ahan wacyigelin guudaa la socota wacyigelinta guudna hadda meel fiican ayay maraysaa runtii waa tahay ustaadow wacyigelintiina sidee ayay marka u saameysay dadka markii hore qashinka soo dhigi jira xeebta
Ee, run ahaantii sida injineer cabdistarn haday uu ka dhawaajiyey ee, saameyn fiican oo positive ah ayay runtii samaysay Een, een, dadkii soo dhigi jiray sida hadda warkayga ku jirtay waxaa waaye ayagaa maanta waxay ka shaqeynayaan inay een, kenya la qaadaan meesha awal ka isticmaali jireen inay soo dhigaan waxaa nugu badnaan jiray maadaama maamooyinka laga yaabo mararka qaarkood in ama xeebta dadka keenaya ha ahaadaan ama maamooyinka hareeraha ku ganacsanaya ha ahaadaan xafaayadaha ku jiri jira waxyaabaha aan qaadi jirin maanta alxamdulilah aaday u yartahay inaad ku aragtid xafaayad waxaad dareemaysaa marka yani qof ayaa ku bedelay meesha oo dhigi jiray waxaa ku badnaan jiray bacaha oo zaa-id u badnaan jiray bacahana inta badan dadka isticmaalaya waxay ahaan jireen dadka oo hareeraha wadada intooda badan ku ganacsada marka m- wacyigooda aada isu bedelay iska dhaaf inay qashin soo dhigaan maanta qaar badan oo kamid waxay nagala shaqeeyaan inay eh, sameeyaan runtii waxaa xusin badan maxamed khadaro eh, sida wacyiga uu isku bedelay eh, markaan meel dhexe marinaynay eh, hawsha waxaa jirtay in eh, doonleyda eh, inay noo yimaadeen iskaashatadooda oo ay dheheen niman yahow howl fiican ayaad haysaan waana dareenay ee, runtii shaqada ah ka qabanaysaan ee, xeebta waxaan ka dareennay gudihii oo xeebta oo gudihii baddaan ka dareennay marka waxay dheheen annagana waxaan ballan qaadanaa gudaha bannaanka keliya ma ahan wasakde gudaha waxaa jiri jirtay dheheen annaga inaan doonleydeena ku oliya bedelano gudaha taasoo dhibaato ku ahayd deegaanka dhibaatana ku ahayd xataa dadka ku ku ku dabaalanaya hareeraha wadada waxay dheheen marka annagana waxaan sameynaa inaan idiin shirino doonleyda inaa arrintaas kala hadashaan annagana shaksi ahaan waa bilaabeynaa waxay nagu ahayd runtii arrin aanan markii hore ku xisaabtamaynin laakiin dhiirigelin weyn nagu- noo noqotay kadibna waxay noo ballan qaadeen in dhallinyarada marka ay xeebta nadiifiyaan ay u sameyn doonaan dalxiis doomahaas ay ugu sameynayaan oo runtii eh, dhallinyaradana u samaysay firfircooni dheeri ah siisay meesha lacag hal dollar qofka uu kaga dalxiisi jiray si free in jamco kasta markay shaqada u dhamaato ay u dalxiisayaan runtii waxyaabaha aada noo dhiirigeliyey ayay qeyb weyn ka ahayd ustaad cabdistar eh, maxaa isbedel ah oo ka dhashay hawshiina eh, mutadawacnimada ah ee sanad jirsaday runtii isbedelada halkaa kala ka dhashay waa aaday u badnaayeen Een, kow waxaa ka mid ah horta dadka shaqaynaya dhaqankooda wax iska bedeleen haddii shalay wax ku tuuri jireen jidadka maanta kuma tuuraan goobaha xafladaha maga ay tagaan way ilaaliyaan in agabka ay isticmaalaan biyo ka cabeen wax ku cun ama wax ku cuneen in goobihii loogu talagalay ay dhigaan sidoo kale waxaa iska bedelaan wacyiga bulshadii ayaa iyadana wax badan iska bedelay maalinta aan bilaabeynay iyo konton iyo kow isbuuc ka hor siday ahayd farqi weynaa u dhexeeyo sidoo kale waxaa wax iska bedelay in marka la fiiriyo nadaafadii xeebta oo maanta waxaa arkaysaa waxay noqotay xeeb loosoo dalxiis tago oo dad badan imaadaan intii xe- dalxiis imaan jirta ka badan ayaa isbedelan sidoo kale waxaa wax iska bedelay marka aa wareysatid ee, dadka ee, dhibaatooyin ku qabaan marka shabaagyada banaanka usoo bixinayan qashin badan inay soo raacaan ayadana aaday ay arrimahaas isbedel weyn ay ka jiraan Ee, waxaa kaloo wax iska bedelan hadda waayadan dambe qashinada aan aruurino kuwo cusub maaha waxay u badan yihiin qashin muddo fog lagu shubay badda oo dib u soo celisay bini aadanka waa aragtaa markuu cunooyin kala duwan cuno waa matagaa soo maa badda mararka qaar qashinku way soo saarta waana fursad lagu nadiifin karo markay qashinka ay dib u soo saarto maadaama ay tahay meesha aan hawada aan ka qaadanayn isbedelka maanta meeshaas wax kaliya kuma kooban waxyaabaha xataa noocyada qashinka aan aruurin jirnay sida ustaad maxamed uu sheegay wax badan ayaa iska bedelayn oo aada usii yaraanaya berigii hore waxaa aad u aruurin jireen cirbadayo kale hadda cirbaday aad usii yaraayeen dhalooyinka aad bay usii yaraayeen iyo noocyo badan oo qashinka oo aada usii yaraadeen isbedelka marka intaa kaliya kuma koobne inay dadka xataa nala qabsadeen oo dhalinyaradii xeebta nadiifinta in deegaankii ayna barteen isbedel ayaa ka jira yani waxwe waxyaaba weyn xataa marar qaarkood culeysyo weyn marka aan badda soo gelin la kulmi jirno hadda still waa jiraan laakiin marka aad dhahdeed waxaa kamid ah dhalinyarada oo laha nadaafada xeebaha ka nadiifiyo ina xataa soo gelitaankeena xataa isbedel weynaa ka jiro marka isbedelkan wuu badan yahay annagana wax ugu muhiimsan waxay ahayd keliya nadaafad ma ahayn wacyigelin ay ku jirto marka waxaa kaloo aan aan aan dareemaynaa isbedelka xeebta in hawshii sida hore aada ugu fududahay oo saacadihii badan inaga geli jiray ee maanta inaga gelin isbedel marka aada u badan yahay saabstar waxaan rabay inaad aan ku weydiiyo yaa idinka taageera qalabka nadaafadda yaa idinka taageera markii hore sidee ku bilowdeen caqabadii aad la kulmayseen bal nooga sheekey runtii waa su-aal aada u muhiima marka horeba mashruuca marka aan aan aan aan bilaabnay kadibbo waxaan go-aansanay annaga inaan isku tashi bulshadayna in la baro isku tashi iyaga waxna qabsan karaan reer galbeedka waxay ku dhahaan self sustained inuu shaqada aan qaban inaan isku tashano annaga agabka badanaaba soo iibsano hadday noqon lahayd golofyadii baaxay qashinka iyo agab kale oo la nadaafada loo isticmaalaya way jiraan dad dhiiradeen ay noo keegeen qalabka nadaafadda ay ka mid ahaayeen maamulka gobolka banaadir qeybo ka mid ah laakiin sida joogteynta annaga badanaa agabkeena soo iibsano waana waxyaabaha guuleeyay ayay qeyb ka ahayn haddii laano cid aan ku tirsanaan lahayn barnaamijkan ma sii socon lahayn marka waxaan go-aansanay saddex shay inaan dalkeena ugu deeqno maalkeena inaan ugu deeqno aan agabkii aan kusoo iibsano maskaxdeena inaan ugu deeqno barnaamijkan curintiisii iyo hadday noqon lahayd sidoo kale inaan ugu deeqno waxa loo yaqaan waqtigeena oo wax walba aan muruqeena aan ugu deeqno oo bulshadeena ugu adeegno marka ee maantana ay astaan u noqon doonto qof walba noloshiisa oo ah hadda waayadan dambena aan dareemayno shirkadaha ama dadka shaqaalaysiiya su-aalaha ugu badan oo hadda la weydiiyey in adeeg bulsho bulshada inay soo qabtaan inay ahmiyad gooni leedahay laakiin badanaa agabka annagaa soo iibsa mustaqbalkan waxaan rajeyn doonaa inaan annaga cid walbana taageeraysa aan soo dhaweyno way jiraan marar qaarkood dhalinyaro aan xasuusano oo agabka bahala ula yara aan isticmaalno qashinka aan ku qabano oo virginia naga soo dhiibeen kuwo kale oo hadda ballanqaad noo sameeyeen way jiraan laakiin wax yaroo kooban waa xataa agabka nadaafadda nala soo garsi nala soo gaarsiy waxa laga yaabaa inaynan nahayn karin shan isbuuc ilaa lix isbuuc laakiin badanaa annagaa soo iibsano laakiin waan rajeyn doonaa mustaqbalkii dad badan oo na taageero inay bulshadayna kasoo dhex bixi doonaan cid walbo barnaamijkan ama hadal nagu taageerta ama na garab istaaga ama nagala qayb qaatana waanuu mahad celinaynaa marka annagana waxaan rajeyn doonaa in wax badan aan soo kordhino waana ka muuqantaa xeebteena waxaan rajeyn doonaa aftiinkaana inuu meel walbo dalkeena ka midna soo gaari doono
ustaad maxamed saameyn intee leeg ayuu marka barnaamijkan ku yeeshay guud ahaan dalka runtii maxamed khadarow barnaamijkan saameyn aada u xoog badan ayuu ayuu dalka ku yeeshay waxaan dareemayaa jamcooyinka marka la gaaro barqadii wuxuu noqday wax dadka intooda badan maadaama ka nasanayaan howlaha shaqada ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaane wax ay ka fakeraan talow barnaamijkii ma istaagay mise waa socdaa kadib marka ay arkaan marka bostiyada tiimkii iyo howlihii ay wadeen laga yaabo laho oo weli waa commitmentigii waa jiraa waxyaabaha cajaa'ibka leh ee nasoo maray inta aan hawsha wadnay wax ka mid ahayd gabar maraykanka timid oo aabaheedoo xanuunsan turki uu qaaday keentay waxaan xusuustaa safarkeeda yani aad waxay timid galab khamiis xilli dambe waxay tiri jumcadan keliyaan haystaa fasax waxaana ku khasbanahay oo niyadda aan ku hayay inaan kala qayb galo programka waa xusuustaa annagaa ka kaxayn ma kala garanayn magaalada sifiican mays u kala garanayn laakiin waxay dhahda waxaan rabaa ilmahaygaan aan aan tusi jiray dhahda intaa maraykan joogay oon dhihi jiray fiiri dadkan sida ay wadankooda u nadiifinayaan uga shaqeynayaan waxaan rabaa dhahda marka sawirada aniga oo hawshii ka qayb qaadanaya inaan tuso dadka qurba joogta ahe programkan intay imaadeen dhahay ilaa ilaa inaan ka qayb galinaa jiro tiro ma leh gabadhaas tusaale ahaan usoo qaadanaya ee waxyaabaha aanan runtii aada ii dhiirigelinayo waxa qeybooyinka jumcadii hadda noogu dambeysay ee kontonaad ee barnaamijka waxaa nagala soo qeybgalay nin kenyaati muslima oo magaalada muqdisho ka shaqeeya oo dabcan ah, baraha bulshada kasoo arkay ee nala soo xiriiri dhahay waxaan rabaa inaad kala soo qeybgalo jumcadii hadda aheedu noo yimid yacni ninkaas ee, dhalinyarada ah kenyaanka ah afka aan garanaynin halkan hadda dee haddii waa ku nool yaho waa ka shaqeynaya laakiin eh, wadankiisii uu u dhashay ma aha haddana niyadda uu haayo iyo sida uu u dhiirigelinayo dadka mabalayn kartid waxyaabaha aan eryadiis ka xasuusta waxaa kamid wuxuu dhahay ololahan waxyaabaha aada ii soo jiitay waxaa kamid a qofka ugu yar iyo qofka ugu weyn sida uga qayb qaadanayaan waxaa joogta u dhahay gabar toddoba jir ah iyo nin lixdan jir ah yani dadka intaas da farqi udhexaysa oo haddana aan wax xoolo ah meeshaan ka helaynin marka waxay kutusinaysaa dareenka iyo saameynta uu ku leeyahay xataa dadka ajaanibta ahee dalkan eh, jooga marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu intaas ka ballaarto waxaa jiray maxamed khadar oo oo tusaale mudan dee dadkaas dhalinyarada ah qofna xataa tirsboorka lagama bixiyo qofka wuxuu isku soo daraa sida uu injineer abstar sheegay xoolihiisii maskaxdiisii iyo xooggiisii isku soo daraya kadibna isagoo oo faraxsan ayuu ku noqonaya ayuu- dabcan aada u- u- u- yani faa'iidooyinka uu leeyahay marka gooni loo tilmaamo marka faa'iidooyinka gooni loo tilmaamo yani wax la tirkoobi kara maha dadaa ku baranaysaa akhyaar ah Ah, dad akhyaar ah ku baranaysaa waxyaabaha eh, runtii uu aada nooga caawiyo waxaa kamid a dadka haw- dadka jeclaa ee wax u qabashada bulshada iyo mutadawacnimada aa isku bartay meesha qof walba meel uga jira maam ugaaso hadda annagana waxaan ka tirsannahay waxaa waaye tiimka maam ugaaso maam ugaasana dadkaas kala duwan ee qaarkood ee social workerska yihiine bulshadii qeybo kala duwan uga adeegayaan qaarkood ololahan ka shaqeynayaan qaarkood howlo kala fara badan ku jiraan ayaa qeyb laga wadayahay runtii marka dad akhyaaro fara badan aa isku bartay dabeecadda soo kallahaadda ah ayaa lagu bartay oo tusaale ahaan maadaama waqti hore lasoo baxayo inta badan dadka ololaha soo aadaya salaad subax jamaaca kusoo tukadaan jamacada keliya ma ahan maalmihii kale qofka ayay ayay u ayay u u riixaysaa waxaan isku baranay sida isu kaalmeyno sida aa hore u tilmaantay dad waxaa waaye ilxaadkooda kala dhimayaha meesha jooga dadkaas fursaday ka heleen ayagaa maanta naga naga naga dhiiran runtii saameyntiisa waxaan rajeynayaa eh, haddana meel fiican ay mareysaa waxa ugu weyn ee aan sheegi karno waxaa waaye dad badana waxay aaminsanaayeen inaan barnaamijkan la wadi karin barnaamijkan dhaqaale lagu qaadanaynin waxba laga sameyn inaan la wadi karin maanta waxaa la joogaa iyadoo sanad uu jirsaday ololihii iyadoo mashruuc gaara iyo cid hebelo wafangaraysa iyo kharashkaana lagu baxshay midna toona iyadoon la lahayn waxaan rajeynaynaa tobanaan sano iyo labaatameeyo sano iyo iftiinkaas bilowga ah inuu wada gaaro ummadda soomaaliyeed oo dhan aada umahadsantahay khadar Eh, ustaad maxamedow waxaa kaloo xusud mudan in maaragtay adiga marka laga hadlaayo eh, waxbarashadaadina aawda jimcada sidoo kalena xeybtii aawadays marka sidee isugu maareynaysa runtii eh, maxamed khadar oo keligay ma ahayn eh, dad aada u fara badan oo tiimka kamid a oo waxaa jira howlo kala duwan ay la- ay ku xiriireen oo dee aan firaaq ahayn aniga waxaan aada ugu faraxsanahay eh, muddadaas sanadka ah in eh, diblom law ahna aan sameeyey hawshii eh, programka nadaafaddana uu socday Eh, waxyaabaha cajaa'ibka leh oo barnaamijka aan u design garaynay waxaa qeyb weyn ka ahayd in saacadda lagu aadiyey ay tahay saacad inta badan dadku ifraaq yihiin oo ah eh, lixda aroornimo ilaa toddobada ilaa toddobada iyo barka Eh, subaxnimo sida aad garanayso inta badan waxbarashooyin waxbarashada waxay bilaabataa sideedda waxaa laga yaabaa marka inaa waxaaga agabkaaga hore usoo qaadato sawiro haddaa aragtay waxaa ku jiray mararka qaarkood aan soo dhigayay eh, buuggii iyo qalinkii iyo golofiskii wax lagu nadiifinayo macnaha yacni hawshaana qabsan kartaa at the same time waxbarashadaadii iyo howlahaagii kalena waa qabsan kartaa runtii waxaan ka helay moral aada u fiican waxaanan ogaaday qofku inuu inuu isku sameyn karo yani howlo kala duwan inuu mar kaliya qaban karo fududaanshahana runtii waxaan isleeyahay markaa wax khayr ah oo ilaahay dartiisa aad ka shaqaynayso ilaahayna uu kula garab galaayo uu kuu fududaynaya aada umaadsanta qadar bitaatulaykiyo wanandaarakeeni cadaawaa ku deegsada darisiyo xigaalo reedha haddaynan isdaynayn miyuu reer ku tegayaa raadiyo himilo boqol laba dhibic shan magaartis ayaad naga maqlaysaan kas wadaag ayaan ku guda jirnaa oo aanu ku eegeyno sidee dhalinyarada horseed ugu noqon karaan dib u soo celinta bilicda caasimadda markan waxaan rabaa inaan siiyo maamo ogaaso sidee ayaad isleedahay waa lagu ballaarin karaa ololahan si loo gaarsiiyo degmooyinka ilaa xaafadaha waxaan isleeyahay far kaliya fool ma dhaqdo een, dhallinyaro xaalkooda ilaahay ogyahay maxay ahayd tood maxayto jeebkooda ilaahay ogyahay waayo dhalinyarada meeshaan maxay tood ka shaqayso oo volunteer ku shaqayso waxaan isleeyahay haddii dowladdu ay kasoo qayb qaadato ganacsatada waaweyn ilaahay wax u dhiibay ay ayagana ay kasoo qayb qaataan waxaan isleeyahay wax weyn inay isbedeli doonaan aan dareema shaqadan haddii caadiyan loo fiiriyo waa shaqo waaweyn waay ma sahlano marka in la iskaashadaan aan rajeynahay insha allah ustaad cabsitaar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee ayaad is leedahay waa lagu ballaarin karaa ololahan si loo gaarsiiyo degmooyinka ilaa xaafadaha runtii waa su-aal aada muhiima dadka badanaana isweydiinayeen olahan haddaba wuxuu bilowday inuu sii ballaarto anigoo aan qorsheynin in dadkii ay arkeen aragtidan ay ka bilaabeen gobolada qaarkood in webiyada ay nadiifiyaan xaafadaha qaarkood la nadiifiyo annaga naftigeena aan bilaabna deegaanka aan ku noolnahay inaan wax un aan ku bedelino dhir aan ku beerno nadaafadiisa aan qayb ka qaadano luuqyada qashinka aan ka saarno qaybo ka mid a aan dhisno laakiin waxaan isleeyahay qof walba yacni bulshada waxay qayb kaga qaadan kartaa inay kaalin ay siiso deegaankiisa ku nool yahay. aniga waxaa taagana hablo xaafadaada nadiifso qof walba xaafadiisa dul nadiifsada magaalada say noqon lahayd yani si qurux badan noqon ganac goob walba ganacsi hadday ganacsigeeda nadaafsan lahayd goob walba iskuul ee deegaanka uu ku degan yahay hadduu nadiifin lahayd hadda masaajida magaaladeen aad ay u badan yihiin jamaacada masaajidku dukanaysa haddii wadada ay soo maraysa maanta nadiifin lahayd say magaalada noqon lahayd wacyiga bulshadana waxaa rabaa ina wax iska bedelo masaajid kaliya inaan salaad ku dukano waa ina ka qayb qaataa nadaafadii deegaanka wacyigelinta bulshada cibaadaad kale waxaan isleeyahay bulsho walba meeshay ku dhaqan tahay waa la balaarin karaa laakiin go-aanay u baahan tahay marka laakiin culayska ugu weyne dadkan kala kulmeen waxaa ka mid a haddii qashinka ay dadka iska nadaafinayaana waxaa ku adkaanaysa qashinka cid ka qaado marka taasaa u baahan in dowladaha dhexe ay ka saacidaan maadaama ay dadka qaarkood isxilqaamayaan qashinka markii lagasoo laga soo saaro xaafadihii iyo goobaha danta guudba in la helo gawaari u sahlaayo in maali qashinka loo qaadayo si sahlan loo geyn karo berigii horena waa arki jirtay noloshani say ahaan jirtay deegaanka ayaa saaxiib la ahaan jirnay dadka olala ayaa jiri jiray ay dadka u aqaani jireen dabshid oo aan soo marnay taana qeyba ka ahaay nadaafadda marka waxaan isleeyahay waxaa loo ballaarin karaa qof walba inay kaalintiisa qaadato hadday noqon lahayd goobaha danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay maadaama ay nadaafadda iyo caafimaadka isku xiran yihiin waa inaan kaalin iyo waqti aa gelinaa oo aan ka shaqaynaan deegaanka iyo nadaafadiis mar walba aan deegaanka aan nadiifino waa mar walba caafimaadkeena kordhayo waa mar walba hal abuur la imaan karno waa mar walba oo nolosheenana ay hormarayso marka waxaad leeyahay wuxuu ku ballaaran karaa kulligii inaan ka qayb qaadano qof walba oo xaafadaada shumac u shid nadiifi qayb ka qaada insha allah dowladda hoosena waxaan uga baaqaynaa inay kaalin fiican ka geyso dadka wacyigeliso la abaabulo dadka nadaafadda ka shaqeeya la dhiirigeliyo la abaalmariyo marka waxaad leeyahay qeybo weyn ayay gaari doontaa waa tahay maam ugaasan siinaa maam ugaaso sidee daayarta kaalin wax ku olah uga qaadan karaan bilic soo celinta caasimadda iyo guud ahaan dalka waa waa waa sahlan tahay wacyigelinta aan wadnay ay ka mid tahay maasha allah hadda shaqada aan wadno ilmaheyga ilmo yaryaraa ku jiro waxaa hadda naga sii yar gabar waxaa jirta maamo oo meesha shaah ku kariso maamadaas kheyr allaha siiyo maxaytood ustaad cabditaara wuxuu u dhiibay hadda koorjuuni maxay ahayd oo caagaga ay kusii aroorinayso wiig miya mase laba wiig miya juuni weyn oo ahay aada u weyn waa buuxisay oo maxayto hadda gabadheedaa nala joogto oo maxayto isbuucii saddexaad miya ay imaanay aaday u yar tahay marka maxaytood howshaan hadda aan wadno ma ahan keliya inaan badda qashinka aan ka qaadno meel kasta oo aan tagno iyo meel kasta oo maxaytood goob kastoo istaagno waxaan ka sheegnaa in maxaytood nadaafadda iyo in la isxilqaamo oo looga baahanya nadaafadda magaaladan aaday u hooseysaa marka waxaan rajeyneynaa in qof kasta oo isxilqaamo waqtiga hadda annaga oo shaqadaas la aadano waqti yar waaye marka waxaan jeclaa lahay in bad iyo beriba laga bilaabo maxay ahaydtood in saas laysu wada caawiyo loo wada shaqeeyo ustaad barwaani sidee daa'irta kaalin wax ku olah uga qaadan karaan bilic soo celinta caasimadda iyo guud ahaan dalka maxamed aada u mahadsan tahay runtii waxaan isleeyahay waxaa waxaa la yidhaahdaa haddii howl ballaaran la isu diro sheekh soomaali waxaa jirta qof walbo madaxaaga meerax ku xiro wax la yidhaahdo yacni qofku magaalada dhan ma wada nadiifin karo lakin wuxuu sameyn karaa inuu ka qayb qaato inta ku hareereysan inuu ka bilaabo marka ugu horeysa haddii qof waliba gurigiisa nadiifsan xamar guri guri lagu daray waay haddii xaafad waliba xaafadeeda nadiifiso xaafad xaafad lagu daray waay waxaan isleeyahay dhalinyarada ee runtii in wacyigelintana lasii xoojiyo ee isticmaalka baraha bulshadana qeyb weyn ka qaadanayayo intii suurtagal ah la xoojiyo een dhalinyarada inta ka shaqeynaysa howlaha noocan oo kale aan la dhiirigeliyo tusaale ahaan dadku isku daydaan haddii ay arkaan dad walaalahooda oo wax fiican qabanaya oo la dhiirigelinayo iyaguna waxay u badan tahay in in in la dhiirigeliyo runtii maxamed waxaan kuu sheegaa dhalinyaradu hadda aada wacyigoodu isu soo bedelaya diyaarna ay ugu yihiin inay dalkooda iyo dadkooda wax u qabtaan waxay u baahan yihiin ciddii jihayn lahayd waxay u baahan yihiin ciddii taakileyn lahayd waxay u baahan yihiin ciddii garab istaagi lahayd runtii waxyaabaha aan jeclahay inaan eh, gabagabada sheego waxaa qeyb weyn ka ah hadda ololaheena een, waxyaaba waxaa jira oo iska technical ah oo oo haddii farsamo yar loo helo dadku ay wax badan sameyn lahaayeen waxaa laga yaabaa magaalada waa aragtay maalinka jimcaha ah socodku waa iska yarya Ee, hadda waxaa laga yaabaa dadkeena meelaha dhadheer ka yimaado oo kale qofkii waxaa laga yaaba shan dollar lix dollar oo tirsboor ina ku baxdo wax meel noo yaal anaga gaara oo aan dadka kaga bixina male haddii xataa la heli lahaa qof waxaa jira xooggiisa diyaar la ah laakiin dee u baahan in laga in laga saaciideeyo meeshii inuu ka imaado uu meeshii soo gaaro oo uu ka noqdo magaaladan waxaa isleeyahay dhalinyarada inay xoogooda sadaqaystaan oo shaqo ka qabtaan dad badan oo diyaar ahaa la helaa laakiin waxay u baahan tahay waxyaroo farsamooyin oo la isugu geeyey ayay u baahan tahay dabcan challenges iyo caqabadaha jirjiraya laakiin waxaan isleeyahay wacyigelintaanoo lasii xoojiyo da'yarta laftirkooda oo kooda wanaag sameeya la dhiirigeliyo iyo waxyaabaha technicalka ah ee u baahan karaan si ay shaqo mutadawacnimo u qabtaan oo laga saacideeyo intaas haddii la isu geeyo dhalinyaradu wax weyn ayay ummadan ka bedeli karaan ayagana waayo xooga ugu weyn maadaama toddobaatan iyo shan ka badan boqolkiiba ay ka yihiin bulshada waxaan isleeyahay wax weyn ka bedeli karaan runtii waxaan jeclahay inaan halkan aad iyo aada uga mahadceliyo guud ahaan warbaahinta gaar ahaan radio himilo oo runtii aan aad iyo aada uga mahadcelinayo doorka ay siinayaan arrimaha bulshada iyo een, dhiirigelinta dadka howlaha khayrka ah ka shaqeynaya intaba Ee, si gaara maxamed khadar adiga aadab kugu mahad celinaya waxaan rajeynayaa runtii iyo sida aad garab noogu ahayd bilowga ololahan ilaa haddaba in aad qeyb naga mida sii ahaato insha allahu tacaala baahinta ee, wanaaga iyo dadka la tuso addaalu cala alkhayri kafaacilihi waaye qofka sameynaya qofka tusaya waa ka khayr badan yahay waa ku khayr marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa ilahi subxaana watacaala camalkaas khayrka aan u niyeysanay inta ka shaqeynaysay in ilahi saintooda ee, khayr ugu bedelo Ee, ilaahi subxana watacaala dalkeena ammaan nabadgelyo iyo barwaaqo iyo nada- na- yani amni iyo nadaafad khayr qabta iyo quruxba inuu ilahi subxana watacaala noo ziyaado aada umahadsan tahay usaab saar maxaa ku dari lahayd oo gabagaba ah Een, runtii een, asaatiidada ayaa inta badan een, ustaad maxamed ayaan in badan ka dhawaajiyey iyo maamo ogaasta oo ay mahadsan yihiin laakiin waxaan ku dari lahay qof walba door ayaa kaa saara dalkaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaga waa inaad doorkaaga qaadatid oo aad ilaaliso magaaladan ugu yaraan magaalada haddaan nadiifin karin waxa ku tuurin waxaa aragta hooyada soomaaliyeed adigu horteeda soo kacdo wadada nadiifato nadiifinayso haddana la siinin wax ku filan haddii aan la nadiifin karin marka adigana dhibka qeybha ka noqono magaaladan qashin inaa ka qaado moogi qashin ha ku tuurin gacantaada waa inaa sidaa ah inaa wax u tuurta u barat waa inaa u barnaa inay wax qaado een, waalidiinta caruurta inay ku ay ku- ay ay ku ababiyaan si inay deegaanka ilaaliyaan dhir badan inay beeraan sidoo kale waa inaa caruurta am- aan guryaheen inaa u isticmaalaan dambiilihii iyo salladihii oo deegaanka u saaxiib ahaayeen kolayada inaa isticmaalno aan yareyno isticmaalka bacda deegaanka dhammaanta inaan u helino dunida maanta bacda waa iska mamnuucda aan isticmaalno agabka deegaanka saaxiibka ayaa dhihi lahay qof walbana dowraa kaa saaran waa inaa ilaalisaa nadaafadda guud iyo deegaankaba insha allah waa tamaam ogaas maxaa noogu soo gabagabeyneysaa waxaan leeyahay inaan beledka u duceyno insha allahu tacaala inaan duceysano oo maxay ahayd tood aan magaaladeena u duceyno magaaladan dhibaa ka jiro ayna la qabin een, gobolada kale wadanka ayna la qabin badanaa een, eh, darooga magaalada dilatay anshaxuma magaalada jirto dhib badanaa jiro dhibkaas wuxuu ku dhacaa dhalinyaradeena waay marka waxaan dhihi lahay dadkeena waalidiinta aan u duceyna ilmaha aan badina wacyigelinta macalimiintu ha badiyaan wacyigelinta eh, wadankan aan u duceyna insha allah guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegnay sidee dhallinyarada horseed ugu noqon karaan dib u soo celinta bilicda caasimadda waxaa igala qaybgalay cabdisitaar carabow siraad maxamed oo loo yaqaano maamo ogaaso iyo maxamed macalin aadan barawaani oo dhammaan ku midaysan ololaha nadaafadda xeebta liido intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo ammaano allah عني عذاب بالسلام ميكا دوليتكي ورندارا ديني عذاب بالسلام درسيو حقارو ويدا خدينا